safarkaygu guul ayuu kusoo dhammaaday waxaan kulamo kala duwan la qaatay qaybaha bulshada waxaan kulamo kala duwan la qaatay odayaasha dhaqanka waxaan kulamo kala duwan la qaatay cid kasta oo ay ahayd in aanu kulanno ama ka wada hadalno xaaladaha taagan oo uu ku jiro madaxweynaha hadda talada haya mudane axmed maxamed islaam oo aan filayo inuu ka mid noqon doono ama sida la qiyaasayo murashaxiinta tartami doona waxyaabaha aan ka wada hadallayna waxaa ka mid ah sidii doorashadu habsami ugu socon lahayd sidii bulshadu uga wada qayb qaadan lahayd sidii deganaan iyo amni iyo maxaanku idhaahdaa si dahfurnaana doorashadaasi ugu dhici lahayd lagu tartamo ciddii ilaahay u qoro ee ku guulaysataana ay xilka qabato oo lagula shaqeeyo ciddii maxaanku idhahdaa weydaana ay kula shaqayso cidda heshe taa ayaanu waxyaabahaanu ka wada hadallay ka mid ahaa run ahaantiina ujeeddada ugu weyn ee aan anigu ka hadlayay waxay ahayd in iyada oo aan colaadi jirin oo dhibaata jirin oo isrixiix jirin dadku midaysan yahay doorashadaa la galo ciddii ku guulaysatana lagula shaqeeyo wax dhibaata iyo wax maaragtay mushkiladana aanay meeshaasi ka dhicin magaca iyo sharafta jubbalandna la ilaaliyo shacabka jubbalandna rabitaankiisa la ilaaliyo dabcan toddobaatan iyo shan xildhibaan baa wax dooran doonta toddobaatan iyo shantaa xildhibaan waa in ay soo xulaan odayaasha dhaqanku aanay dhicin faragelin meel kale ka timaada ama maamulka ha noqoto ama meel kale ha noqoto in aanay wax faragelina dhicin odayaasha dhaqankana looga baahan yahay inay u soo xulaan baarlamaanka dadkii u matali lahaa shacabka reer jubbaland waana rajaynayaa inay hawshaasi sidaa u dhici doonto waxaa jirta murashaxiin badan aniga keliya ma aha anigu murashax baan ahay taydaan ka hadlayaa laakiin murashaxiinta kale waxaan ugu baaqayaa in ay la yimaadaan fikir midaysan oo doorashadaas road mapkeedii iyo qorshayaasheedii iyo qaabkay u socon lahayd minbilow ilaa dhammaad doorashadu ma aha maalinta codku dhacayo doorashadu waa broseska broseskaas in la hagaajiyo cid walibana ay ka qayb qaadato broses la og yahay iyo roadmap la wada og yahay oo laysla og yahay oo aan maxaanku idhaahdaa mugdi ku jirin oo cid gaari ayna gaar u samaysanin in miiska la soo saaro oo kaa lagu wada shaqeeyo guddigii doorashada iyo xuduudaha in deg deg loo magacaabo iyadoo laga wada tashanayo oo maamulka maxaanku idhahdaa jubbaland gaar ahaan madaxweynaha hadda talada haya iyo murashaxiintu ay ka wada tashanayaan in guddigaasi la sameeyo ciddii goobjoog ka noqonaysa ama korjoogto ka noqonaysa doorashadana korjoogto ay ka noqoto doorashadaasina ay si xalaala u dhacdo waxaan rabaa in aan sheego in safarkaygu aanu ku koobnaan doonin magaalada kismaayo caasimadda ku-meel gaarka ah ee aan tegi doono intii suuragal ah dowlad goboleedka jubbaland deegaanada ama degmooyinka ama gobollada la tegi doono haddii aan la yidhaahdo shacabka reer jubbaland ayaan ka rabnaa cod oo ay matalayaan xildhibaanadu taa ayaan cod ka rabnaa waxaana rajaynayaa ciddii ku guulaysata in lagula shaqayn doono mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin anigu safarkaygu intaasu bayskiisu ahaa haddaad su-aala qabtaan waa ay weydiin kartaan laakiin waxaan rabaa in aan mar labaad markii aan kismaayo tagayna waa sheegay haddana waa ku celinayaa aan ahay murashax u taagan xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland haddii aan la yidhaahdo xilligan soo socda ee laba kun iyo sagaal iyo tobanka bisha ogost dhici doonta haddii aan la yidhaahdo waxaan mar kale soo dhoweynayaa una mahadcelinayaa cid kasta oo murashaxnimadaas ka qaybgelaysa ama aanu tartami doonno waxaan shacabka reer jubbaland u rajaynayaa midnimo walaalnimo iyo inay gacmaha is haystaan cid kastoo ay tahay inay ka qayb qaadatan ay ka qayb qaadata gaar ahaan odayaasha dhaqanka doorka ay leeyihiin in looga dambeeyo lagu ixtiraamo aynana dhicin mugdi iyo waxyaabo doorashadaas mugdi gelin kara intaba aad baa u mahadsantihin